Qareenno iyo dadka u dooda xuquuqda qaxootiga iyo aadamaha iyo sidoo kale hogaamiyayaasha jariidada Soomaalida qaarkood ayaa gaaray magaalada Miami ee gobolka Florida halkaasi oo ay ku xiran yihiin wiilal Soomaali ah oo dalkan Maraykanka dib looga musaafiriyay horaantii bishii Disembar. Qareennadan iyo dhinacyada dhallinyaradan u doodaya ayaa waqtigan raba in dhallinyaradan la siiyo waqti dheeraad ah si magangelyo loogu doono. Qaarkood ayaa qaba dhaawacyo ay soo gaareen intii la waday howlaha dib u celintooda markii diyaaraddii waday ay dib ugu soo noqotay amaba uga soo laabatay magaalada Dakaar ee dalka Senegal. Saare cabdi axmed oo la xiriirtay hay-adaha iyo dadka u tagay Miami inay dhalinyaradaasi dacwadooda galaan ayaa warbixintan inoo haysa.
Shalay oo khamiis ahayd waxaa lix qareen iyo dhowr qof oo kale oo la socday ay gaareen maxkamadda heerka federaal ee ku taalla magaalada Miami kadib markii toddoba cisho ay ku sugnaayeen gobolkaasi Florida waxayna codsadeen sidii dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen muddo kordhin joogitaankooda gudaha dalka Maraykanka si kuwooda dalban kara magangelyo doonka ay uga faa'iidaysta waqtiga xabsiga ay ku jiraan gudaha dalka Maraykanka sidaasi waxaa khadka telefoonka ee Miami iigu sheegay Maxamuud Muuse Xasan oo loo yaqaano BBC oo ka mid a dadka u ololeeya jaaliyadda Soomaalida ee Minneapolis isla markaasina qaybta ka ah wafdiga qareenada iyo dadka u ololeeya arrimaha bulshada gobolkaasi ah ee ku sugan Miami.
Go-aanka waxaa lagu gaaray qodobada soo socda marka ugu horeysa waxa uu jaajku soo bandhigay in la helo waqti dadka dacwadooda loo xareeyo oo marka la siiyo fursad in la horkeeno judge immigrationka marka waxaa laga rabaa waktiga dacwadda lagu xareynaya meeqay qaadan kartaa oo looyradan u doodaya ay tegi karaan labada xarumood ee hadda ay ku xiran yihiin taas waa mid midda labaad waxa kale oo laga wada hadlay marka dacwadda la xareeyo saad og tahay immigrationku process buu qaataa inay soo jawaabaan meeqa ayay qaadan kartaa ma ilaa lixdan beri ma ilaa sagaashan oo iyaguna immigrationka dhinaca dawladda waa inay soo caddeeyaan in ay inta ay qaadan karto maadaama labadaba ay maanta goobjoog ka ahaayeen waxa kale oo laga wada hadlay in wakti fiican la siiyo dadka looyarada ah oo ay ku tegi karaan scheduleka labada xarumood oo dadka ay arkayaan loo diyaariyo oo runtii ay u fududaato shaqada inta ay ku dhex jiraan dhalinyaradan ayaa intii la qaaday qaar badan oo ka mida waxaa soo gaaray dhaawacyo kaga yaala meelo kala gedisan waxaana qaarkood u socda daweyn caafimaad sara arrintaas way jirtay saad og tahay waxaa aad arrintan looga dooday markii la soo celiyey bishii december arrintan saad og tahay koongareeshada gobolada minnesota iyo ohio iyo seattle baana xataa ka dacwoonay arrintan guddi baa loo saaray marka waa run qayb waxaa ka ahaa dhakhaatiir markii la baaray hadda ilaa toddoba qof ayaa runtii laga helay dhaawacyo kala duwan qaarkoodna waxay ahaayeen qaar iyagoo xaalad caafimaad ku jira oo ama gacan ka jabnaa ama lug oo aan si fiican u kamin oo la qaaday oo safarkii dhibaato kula kulmay caafimaadkoodii maadaama aan si fiican caafimaadka u fiicnayn de sharcigaana kudhigaya qofka marka la qaadayo inuu caafimaadkiisu yahay marka way jiraan hadda yar kamid ah wuu qalan yahay oo gacantiisa ayaa hadda mataqaana isheg muddo bilah ayuu isbitaal ku jiraa yar kale waxaa lasaa raaji xagga madaxa marka waa toddoba dadka dhibka uu gaaray oo dhaawacyo kala duwan laga helay waa markii ugu horreysay oo dhallinyaradan la tacaalis dhinaca maskaxda ah loo raadinaya haatan sida uu leeyahay mar kale maxamuud xasan b b c oo ii sheegay inay u baahan yihiin dhallinyaradan weli dad la tacaalo xaalkooda xagga maskaxda maadaama qaar badan oo ka mid ah ay dhibaato la soo daristay maalin walba waxaan arkaynay dad oo kiiskooda aan hor fadhiisanaynay labada xarumood gobolka florida inta badana waxaan u badnayn xaruntan ku taalla magaalada miami oo ilaa ay ku xiran yihiin konton iyo laba qof halka ay afartan kalena ku xiran yihiin xabsi kale oo la yidhahda galdays kan miami waxa la yidhahda xabsiga crom defection center ama crom center marka runtii sababta aan u nimid baa waxay ahayd maalin kasta inaan shaqayno oo aan sasi aan aragno waxaa kaloo sahro lagu soo daray maantay in dadkan dacwadooda marka ay gaarto immigrationka in la helo reportka soomaaliya ay ku sugan tahay hadda xaaladda dalka jirta wuxuu amray xaakimku in state departmentka maadaama wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda maadaama waddan walba iyagu reportkooda ay hayso in laga helo report xaaladda soomaaliya dhabta ah ee ay ku sugan tahay maadaama soomaaliya security ayna ka jirin toddobadii bishii december ayay ahayd markii dhallinyaradaani laga qaaday gudaha dalka maraykanka hase yeeshee dib loogu soo celiyey kadib markii la geeyey dalka senegal waxay ku tilmaameen saraakiisha maraykanka ee socdaalka arrimo cilado farsamo waxaana markii wuxuu wakhtigaasi ka dambeeyey lagu hayay dhallinyaradan laba xabsi oo ku yaala falorida waxaana waalidiintood ay sheegeen in jirdilo loo geysta qaarkood intii la rabay in diyaaradda la saaro xabsiyadana laga aruurinayay lama ogo sida loogu guulaysan karo in dhallinyaradan laga baajiyo safarka hay-adaha socdaalka ee dalka maraykanka ay doonayaan in dib loogu qaado soomaaliya muddo shan jeerase waxaa jirtay in horay arrintaasi horistaag ay ugu sameeyeen qaadiyo iyo qareeno ku sugan gudaha dalka maraykanka gaar ahaana gobolka falorida horey waxaa sidoo kale u jirtay boqolaal dhallinyaro ah oo waddankan dib looga masaafuriyey lagana qaaday xabsiyo qaarkoodna waddooyin laga qabtay lagana dejiyey magaalada muqdisho kadib markii safaaradda soomaaliya ee magaaladan washington iyo hay-adaha socdaalka iyo nabadgelyada maraykanka ay iska kaashadeen arrinkaasi aad ayay umadsantay saara abdixmed oo rubxintaasi noo soo diirashay islamarkaana inoo socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a